isbaarooyinku way kala duwan yihiin waxaa jira isbaarooyin hab beeleed ku yaala oo waxay aada ugu badnaayeen wadadan aada dhinaca marka hadda waqtiga xaadirkan kama jiraan isbaarooyin wadadaas laakiin wadadan kale dheer ee aada dhanka walaweyn ilaa iyo leeda ilaa iyo buura qaba baydhaba aada wadadan weyn oo muhiimka ah waxaa yaala daro kontaroola oo ciidanka xooga dalka soomaaliya ay leeyihiin iyo kuwa maleeshiya beeleedyo u yaala annaga waxaan ku guuleysanay misbaarooyinkii habeeleed ku yaalay wadada dheer oo walaweyn iyo afgood u dhexeysa waan ku guuleysanay in maleeshiyaadkii meelaha joogay in meeshaas ay ka tagaan oo wadada la furo baraha kontaroolada ciidanka xooga dalka soomaaliya baabuurta iyo waxaa looga qaadaa lacag weligeedba baabuurta meesha marta laga qaadi jiray oo is afgarad markaas baabuureyda iyo ciidanka barahaas fadhiya markii horeba ku heshiiyeen heshiiska ka dhexayn karaa waxay tahay runtii dowladnimada soomaaliya iskaashi fara badan bay u baahan tahay oo dhinaca shacabka iyo dhinaca ciidanka ah runtii hal hal arrin oo hadda adiga aad ka dhawaajinaysid waa wax meesha yaala ciidanka soomaaliyeed ee xooga dalka ee badanaa intaan anaga naqaano kuwa hadda gobolka shabeellaha hoose ku nool wadooyinka jooga waxay la nool yihiin bulshada meesha markaas ayaga ay kontaroolada kuleeyihiin bulshada ku nool ayay la noolyihiin annagu baabuureyda iyo ciidanka xooga dalka runtii uma dhexeyno waxay ka qaadanayaanna waxaan annaga hadda u qoondaynay oan dhahnay lacagtaas dadka shacabkaa ka qaata haba yaraatee ma jirto